Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah dadweynaha oo maanta gudbin doona aragtidooda ku aadan hindisaha maaliyadda mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo kormeeray degmada ceeldheer oo ay weeraro ka dhaceen iyo laba qof oo lagu dilay weeraro ay saaka israa'iil ku qaaday daanta galbeed ee la haysto intaasina waa qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha lixaad ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran guddiga baarlamaanka dalka u qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ayaa sheegay inuu bulshada ku casuumaya in ay maanta oo sniin ah ay aragtidooda ku soo gudbiyaan madal lagu qaban doono xarunta shirarka caalamiga ee k i c c ee magaalada ta nairobi afkaarta dadweynaha ayaa la dhageysan doonaa maanta ilaa berri tan ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ee xubnaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka hortegayeen mas-uuliyiin waxyaha kala duwan waxaana fursadda ugu dambeysa la siinayaa rayidka hindise sharciyeedka maaliyadda ee sannadka labada kun afariyo labaatanka ee si weyna looga hadalhayo gudaha dalka ayaa waxyaabaha ku xusan waxaa ka mid ah in la kordhiyo canshuurta rootiga iyadoo kenyaanka ay ka soo horjeedaan madaxweynaha dalka william ruut ayaa hogaamiyaasha ugu baaqay inay midnimada ku dadaalaan oo ay ka fogaadaan siyaasadda kala qaybinta ku salaysan waxaa hoosta ka xariiqay in kenya ay tahay dal ku dayasho mudan marka la eego gobolka sidaas awgeedna aynan waxba soo kordhinayn siyaasadda qabyaaladeysan ee qaranka horseedi kartaa dib u dhac madaxweynaha ayaana madaxda kula taliyey inay isqadiriyaan oo ay wada shaqeeyaan xilli uu ka hadlayay ismaamulka naakuru ayuu madaxweyne william ruuto kenyaanka u xaqiijiyey in maamulkiisi ay ka go-an tahay xoojinta midnimada shacabka iyo madaxda Najua hata kiongozi ni binadamu, so sisi hapana malaika, so mtuombee ndio tupangane vizuri na tupange nchi yetu vizuri. Ile nafasi mimi niko naye na deputy president na sisi wengine wote, hiyo nafasi, kazi yetu ya kwanza ni kuunganisha watu wa Kenya wawe kitu kimoja, kwa sababu umoja ni nguvu, na katika kuungana kule tuwe na uwiano. Kenya tutembee tukiwa pamoja. Kazi yetu ya pili ni kuunganisha mambo ya maendeleo, transformation ya nchi yetu ya Kenya, kilimo, barabara, stima, watoto wetu wapate ajira, tuwe na nchi yenye iko na chakula, tuweze kupanga Kenya vile inaenda mbele. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi tutafanya na bidii. Nyinyi ndugu zetu viongozi, nawaomba, Waswahili wanasema heshima si utumwa sote tuheshimiane, tufanye kazi kwa pamoja. Wengi wenu mnajua mahali tulianza, hawa viongozi wote hawa, na vile Mungu ametusaidia tumefika hapa, sio kwa bidii, sio kwa kujua, ni kwa maombi. Mungu ndiye ametufikisha hapa. Jameni, tusije tukasahau vile tulifika hapa kwa maombi, na tulikubaliana na nyinyi sote tukiwa pamoja ya kwamba tunataka kutembea pamoja.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
dhanka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa kormeeray degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud halkaasoo ay maalmo ka hore weerar ay ku soo qaadeen kooxda al-shabaab iyadoo ciidamaduna ay sheegeen inay kala kulmeen dhibaatooyin aad weyn ayna jab xoogan gaarsiiyeen shabaabkii soo weeraray madaxdii kormeertay suuqa ceeldheer ayaana ka warbixinaya xaaladdaa sida ay tahay soo booqannay suuqyada degmada ceeldheer isbitaallada bulshada qaybada kala duwan ganacsiyadu waa furan yihiin hadday dukaaman yihiin hadday baqarra yihiin hadday maharado kale yihiin dadkiioo dukaameynta sigaaya oo xaalkoodu aad u wanaagsan yahay isbitaalladii oo furan mcejadii oo furan wax dhibaata ama carqaladahoo ka jiran male bulshaduna aad ayay u dukaameysanaysay horena aysan uga dhicin arbushaad iyo waxyaaba ninka layidhaahdo ay suuqgeynuhu waxba ka jiran ay yihiin wax laga sheegay duleedka degmada inay ninka layidhahdo shabaab shalay ay ka sameeyeen waxyaaba yaroo isku dadaya biidni illah waxaa fashiliyey ciidamada qaranka oo ay garab taagan yihiin ciidamada deegaanka hawshaasina waxaa gutay ciidamadaas isku dhafka ah ayaga oo fashiliyey dhagarqabayaashii la rabay inay halakeeyaan ama dhibaateeyaan ummadda soomaaliyeed sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo wax kasta ka hormariyey la dagaalanka qolooyinka een, khawaarijta ee arxanka daran ee, u soo tafaxiitay inay dhibaateeyaan ee, kuwii dhalay iyo kuwii la dhashay iyo macallimiintoodii iyo mashaa'ikhdoodii inay dhibaateeyaan u soo tafaxiitay Een, waxaana leenaha runtii sida aad dareemaysaan een, waxaa la joogaa gabaldhicii ugu dambeeyey ay ku fashilmi lahaayeen waxaanu soo aragnay ama aan ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee ee dalka soomaaliyeed in sidaan ka aragnay magaaladan waxay u baahan tahay kaabayaashii dhaqaalaha waxay u baahan tahay kaabayaashii bulshada kaabayaashii amniga in laga dhiso sidoo kale waxay u baahan tahay gargaar bini'aadanimo maadaama aysan helin shan iyo toban sano eh, taageero ee ee ku filan dadkani ee ay jiraan qaxooti fara badan oo magaalada hore uga barakacay oo hadda ku soo laabanaya magaalada oo u baahan in xal waara ay helaan waxaan rajaynaynaa inay farriinteennu meel kasta ay gaari doonto maamulka degmada ceeldheerna codsiga ay noo soo gudbiyeen waxaan gaarsiin doonaa dhammaan madaxda heer maamul goboleed iyo heer federaal intaba haatanna dhanka caalamka laba qof ayaa ciidamada israa'iil siyaabo kala duwan ugu toogteen daanta galbeed ee la haysto mid ka mid ah ayaana lagu dilay xerada alfara halka midka kalena lagu dilay xerada tulkrem askarta israa'iil ayaa sidoo kale xiray tiro dad ah ka hor inta aysan ka bixin aroornimadii hore ee saaka ee aagaasi hay-adda bisha cas ayaa sheegtay in afar qof oo ku sugnaa alfara loo qaaday cisbitaalka kadib markii ay ku dhaawacmeen waxa ay ku tilmaameen xasuuq ay u geysteen ciidamada israa'iil intaasina waxay nooga dhan warkii subaxnimo ee kala socoteen idaacadda stafm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay waa www sta fm c o k e